الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhugun sidayaala hamiin fayla ha ka dhowaada warkii hamiignama idaacadda warsan qodobaduna siinka hayni siingna ka dheegi doontaan haddii ilaahay ara welibaa ku mid ahaa afhayeenka aqoon-yahanada koonfur galbeed oo ka hadalay xaaladii siyaasadeed ee ka jirta puntland ra-iisul wasaare khayre oo xafiisya ka qaabili wasiirka arrimo dibadda qatar iyo wafduus hogaamiyow madawiine faramaajo oo kulun la qaadaya dhigshaya dalkaasi jabuutiya hildhibaano taageerasan axmed midoobe oo eedeen anjeediyeen dowladda federaalka soomaaliya iyo beelo caalamka maxkamadda sare ee puntland oo markale muddaystee kiiskii caayish ilyaas dowladda oo ka hadali dagaalkii kadhiga deegaanka bariire dad linhiriya boobkii linjaysdee ganacsatada soomaalida dadna weliba ayo ka dhimadeen qaraha ka dhalaya gaariwadii shadaala dalka ugandha madawiinaga dalka suudaan owsegeega maxkamadda laalatiigsidii iyo weliba maxamed bin salmaan oo gadka taleefonka kula hadalaya ra-iisul wasaare abiy ahmed
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
waa hamiignimo asliin hooyda haytu talaadaniyo galahayta taariikhdana weliba ayaa ku beegantaa tumi sagaal bilisiyada lamada kun iyo tomiyo sagaalka ka dhowaada warkii ofisan ku bilaabay afhayeenka aqoon-yahanada koonfur galbeed ousa ka hadalay xaalada siyaasadeed ee ka jirta puntland war kun weliba nin faahfaahiye waryaagana bilaal hilaal iyadoo weli iyo teeganta jahwareer siyaasadeed ee arrimo doorashooyinka ee maamulka jubbaland islamarkaasna dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sheegtay inay aqbala doona walaayah kubaha meelisay weliba arrintuun ku hadalay golo aqoon-yahanada koonfur galbeed ee soomaaliya doctor fawzi cabdinuur oo ay afhayeenka golo aqoon-yahanada koonfur galbeed oo waraysisay idaacadda wartan ee magaalada baydhabo weliba uuse ku hadalay qaska ku-teegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose usoban ka eeday dowladda federaalk ee soomaaliya inay mas-uuliya ku eeta walaay dhibaatayah kubaha dhinigaysa iyo kismaayo walahata geedka oo kismaayo ku dareer dhibaato oo iidan culus oo problem shel leewaay in lama baarlamaan lama maragna maagtiis madaxweyne lama golo wasiire meelaasa ku barta waa problem crisis jira siyaasadeed oo wadanka guud ahaan ku jira taasna horseedayaan eto xukuumadda federaalka horseedayaan eto eh walaa crisiskaas iyee abuurti problemkaas iyee suubidi xalshe iyee lagu fade kased craiskaas meelo ka abuurame way la faday intuusan ka abuuran markay waliba craiskaas kula mid eh iyo galmudug ka abuuran ilaa haddana xalmalan hay marka way la faday in problemada la wajaha lan wajahna conflict of interest lanin wajahna macnaa in aada maaragnay meelaas waldane aada kuleeto daraadiyana nin wajahna lan wajaha wadankan walilaka jira wadankan dibalan dhisohay burbur oo maaragne soddon jarsaday iyo maaragne laku dhisohay dadka walafaday in maaragne isqaadadaan dadka walafaday in maaragne isogolaadaan wada ogol wada nagada walowa mahaytus dadka in istanaasulaano tanaasul iyo dowladnimo laka dhisa laakiin dowlad oo qoorqabad laka dhisaw yani waliyasheenasa male shacbigana maaragne shacbi oo maaragne walaagas
afhayeenka aqoon-yahanada oliwood sheegay inay xukuumadda soomaaliya iyo didi inay ka dhaqanta dastuurka ku-meelgaarka ee soomaaliya walibana use sheegaya in haddii qodobada dastuurkan degsan dowladda ka dhaqamo lahayd dhibaato iyo unku dhii lahayna doctor fawzi cabdinuur waliba uuse onkabaaqay ni walakuqabada dhibaatada ku teegan magaalada kismaayo uuse waana shacabka jubbaland iyo madaxtooyada usuku dalbadi inay arrintuun dhinishayo ku dejiyaan islamarkaasna xeligoon lanin baahnayn in dalka iyo shacabka muddo dhibaato ka jari lancolaadayna walaagas wal dareerawme walaagas wal lafaday in laku gudub yoon kasta meelii lan roogna marka in arrimoogaas may lafaday lan wajaha siyaasad oo maaragne halbeeg leh mahaytus nidaam leh oo wal la rahaw dastuur oo nidaam la rahaw leh لكوجهه لفدا تاسا ولا أمتون سمة البياس تاسا أمتون مارن ما هي تيس ما هي تيس ودنكم نسكوية سومالي كولا التواس لكن إن إن نجنا سومالي نكست أو مسؤول ميلن ديب إن غير كشي إن سن همبي أما إن سد برس إن شروع جيب شيء سأكو أكو بس إن أمتون كتجنا يلا فدا doorashada madaxweynenimo ee jubbaland waliba yeetaato maalmo kooban keliya ku hirsan walibana dowladda soomaaliya iyo beelo caalamka iyo sheegana inayo idin hoggaansamo doonna wal kasta oo ah kubaha doorashada maamulkaasi kuleda markii guddiga doorashada iyo diidaan inay reedalondhika doorashada ra-iisul wasaare khayra usahafiisya kagaabili wasiirka arrimo dibadda qatar iyo wafduu hogaamiyow wasiirka arrimo dibadda waana iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka qatar sheekh moxamed binu cabdiraxmaan binu jaasim al taani iyo wafduus hogaamiyow oo qayb ku ah wasiirka wasaaradda gaadiidka isgaarsiinta iyo dekada dowladda qatar jaasim binu sayf axmed al sulaati iyo geega booqasho ku kooyan magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ka-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qatar iyo xubno ka tirsan golo wasiiradiya garoonka diyaarado caalamiga ee aadan cabdulle cusmaan hakudhowaayo wafdiga ka socda qatar iyo booqashada ku kooyan magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan ali khayre iyo wasiirka arrimo dibadda qatar iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo kuweeldhadeenga kulun iyoona ku wada hadaleenga adkaynta hariirka hajireenka eh oo dhamada dowladood iyo dardargelinta mashaariicda qatar iyo kafulyaas soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo booqasho karooga dalka jabuuti ayaa weliba usan geeg wadahadale miridhale dhaqaada iyo dhigsheya dalkaasiya jabuutiya ismaaciil umar geele kulankiya weliba iyoon ku wada hadaleen xaalado siyaasadeed tan amni iyo tan dhaqaale ee gobolka gaar ahaan danaha wadajirka ah ee ka dhexeeya lamada jamhuuriyadood weliban iyo ka heliyeen antilis iyo dardalgeliye iskaashiga lamada dal oo ee mid ama koo ka dhisan walaaltinimo iyo wadaqobsi dowladda jabuutiya weliba taa tukumida dalalka taageerow soomaaliya welibana gobolka hiiraan karoogana ciidamo ka tirsan xangamisom haanasona la magaca bahaan hiir walaal islamarkaasna iyo qayb ka eyin dagaalka dowladda kala jirta al-shabaab hildhibaana taageersan axmed midoobo eedan jeediyan dowladda federaalk soomaaliya iyo beelo caalamka hildhibaano ka tirsan dhamada min ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaasna badansho iyo kusuganyiin magaalada kismaayo haanason iyo eyin hano taageersan madaxweynaha waqtisha hilhayntiis usadhamaysadi axmed midoobe iyo eedeen weliba yoonjeediyan madaxda dowladda federaalk wakiilada beelo caalamka war-saxaafadeed iyo hildhibaanadaasay hasaareen iyo weliba laga sheegaya intii dowladda federaalk iska dhegi tirtay dastuurka iyo sharuudo dalka islamarkaasna iyo faragelinka haytee doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland weliba kaloo iyo sheegan aanti dowladiyo ku midata handarisk iyo fargelinta ka hayaan arrimo soomaaliya taasoona meelka dhaangata qiimo iyo madax banaanida iyo qarannimada iyaguna sheegan inti saraakiil ka socodka ku kumid ee dowlado dariska ee taageerowa ka halaayaan villa soomaaliya taageero weyn oo dhan adeegsada wanta iyo habareeran doorashooyinka iyo fargelin kusuubyowka dowlad goboleedka jubbaland dadaalada iyo xubno beelo caalamka iyo kabiyaga doorashooyinka jubbaland ayaa laga sheegaya intii taatoo dhino keliya uleesa lanka saaraya taason iyo kafog doorka beelo caalamka iyo arrimo soomaaliya islamarkaasna nasiib dareet waraaqada in isnagantiyo ku bahan wasaaradda arrimo guda soomaaliya iyo beelo caalamka anka dambeyntii weliba iyo ankabaaqana xubno beelo caalamka antiyo garabanka siina dhiniga foodada waana intilankutumana sharciyada inyaala dalka iyo inti jubbaland biya kadheeda xasilooni daro taasina horseeda korta shal dambeeln aangaasada iyo dhiidiya sanadkii lamada kun iyo tumisadiidiya dhinaga kale maalinta bani aadamnimada oo laku xusiya magaalada baydhabo warkun walibaaniin faahfaahiyea mukhtaar sheekh aadan dalmar tumin sagaalka agosto oo ka eedeng maalinta bini'aadamnimada adduunka hogee kalokaqobadii beledkunbay dhawmay baha ku qiib galay mas-uuliyiin iska jarta xildhibaano sanatare iyo wasiiro ku dareera xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano iyo wasiiro ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo saraakiil ku dareertay hay-adow ku shaqeeya arrimo bini'aadanimada ee ku howlgalow koonfur galbeed xusko maalinta bini'aadanimada yaa intiiya dareertii dadkii ku hadali mayba sheegeena maalintun in dadkii dhibaatada ha ku deertii iyo oo ku shaqeeyayaan arrimo bini'aadanimada cabdinaasir cabdi caruush walib waa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed mayba khudbadii munaasabada maalinta bini'aadanimada adduunku isugu jeedi diirada ka saaray dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ku jara koonfur galbeed iyo sida hay-ado gargaarka aan ku jawaabeen baaqii usinjeedii madawynaha koonfur galbeed sharciyada soo dhaafay waxaa gobolada la saameeyey abaaro iyo colaad abaaraha iyo colaadina waxay noo keeneen inaan noqon mid u baahan gargaar mudan madaxweyne abaarahaas iyo colaadahaas waxay keeneen baraka caad u fara badan laakiin waxaan ku guulaysanay in dadka koonfur galbeed ay aadin dheeraka oo deegaanadooda gargaarka u baahan lagu sii gaarsiin taas manaadina iska dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudan madaxweyne inkastoo maanta intaan maalin u dabaaldegayno aan xasuusanay dad dhibaato ku gaarta inuu ka shaqaynaya arrimaha humanitarianka haddana waxaan sii matiri karin xaaladda aan ku jirno iyo culaysyada abaarta soo noqnoqotay ay gaarsiisay dadka ku nool koonfur dalka soomaaliya marka anaa ku hadlaya wasaaradda gargaarka iyo maareynta wasiiwooyinka waxaan hayadaha caalamiga iyo darbiyaasha u sheegaya in dadka kareer koonfur galbeed ay geliso xaalad abaar aad u daran
cabdicasiis xasan maxamed lafta galeen oo ee madaxweynaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xuskun ha ku qiibgeliya hadalkii isu jeediyey mayba ku ku hadlaya arrimo bini'aadanimada gulufka ciidamada xooga dalka iyo kuwadaan gobolka shabeellada hoose iyo weliba xuquuqda bini'aadanimada bilaanta sidlanka tumadaw dhacdadii hooga weli ee samafallayaalkii iraaqda waa loo geystayahay laakiin ka horna way jirtay kadibna way socotay dhacdadaas iyo mid la mida iyo mid kasii hoogan siday u badnaydna soomaaliya intaasoo kale ka dhacaysay dad samafalayaal ah oo soomaali ah oo ajaanib ah oo u soo gurmaray dadkooda dhibaataysan oo walaalahooda ah inay ku samafalaan iyo habeen iyo maalin dhibaatadaas loo geysanayay oo ku dhimanayay oo ku dhaawacmayay oo ku lagu xiraayay oo wax walba u soo maraya marka waxay iska ahayd dhacdee joogtaa aad iyo aadaan uga xunahay waxaan guubaado iyo dhiirigelinta siinaya dadka sida uu sheegay manjilicsnaa in deegaanadooda lagu celiyo oo meeshooda wax lagu siiyo oo runtii waxsoosaarka lagu yaqaanay ay ku dhiirgadaan ay dhulkooda beertaan xoolahooda samaystaan nolosha fidnay ay ku jiri jireen ay ku jiraan oo beelowdamaada soo gaaraan deegaanadan koonfur galbeed saddexdeeda golo waa dalka ugu khayraadka badan soomaaliya runtii hal magaalo oo ka mida khayraadka ku jira xusku maalinta bini'aadanimada oo sanadkiiba marla gobodaw yo sanadkun maybasi godobahaan ee lanka dooraday ini halkudhug lunkuweela bilaanto oo ay haano bini'aadanimiyo u kahoolayyin dhibaato anka jaraan nololii oo dhan maxkamadda sare ee puntland weliba iyo markale amba qaaday kiiskii cayshi elyaas geegii maxkamadda sare ee puntland weliba iyo markale anfadheetay wejigii lamaad ee dacwada la xiriirta falki kufsigii iyo dilka ahay bilii febraayo ee sanadkan magaalada gaalkay lankajaysidii cayshe eliyaasadana maxkamad yaa markaliya dhegaystay dacwadayo shalgoban lamada dhinac gaar ahaan qareenada difaaca haan horay dembiga lankahalay welibaana maxkamadiyo ka dhawaaqana labaatii lamada bilun la dhegaysada doona garmaqalshee kiiska islamarkaasna iyo go-aanka deeri doonaan sidii qof lanhaysada falkaasi oo lakashal magacaabo cabdifataax tisalaam cabdiraxmaan warsame iyo weliba iyo horay dila toogashaanka rideena maxkamadda darajada koowaad iyo racfaanka gobolka nugaala habaato iyo racfaanka gaadeen dadlanhiya boobkii linjaysidee ganacsada soomaaliya toddobaadkii laha dhaafi weliba kooho burada iyo wala kaboobana amaba boobka ladhiyana toddobaadkii laha dhaafiya weliba kooho burcadee boob kale dhaqaaqana goob ganacsi iyo layiinga dad badan soomaaliya oo etoobiyaan hananson kiyaalanga magaalada swito ee dalkaasi koonfur afrika booliska dalkaasi ayaa la sheegay intii howlgaliyo sameyn sacdoogii laha dhaafiye iyoon haqoobadan tumiisiyeed qoofoolang maleeyahay intii boobka kadhiya xaafadaha tobsonvilla midiyowlandis rockvilla nayladi zola iyo imdeni sarkaalan hadal ay ciidamada booliska koonfur africa ayaa sheegaya intii dadkan la hiriyo ayiin dad lankashakiisnintiyo kulug layiin falkaasay boobka e oo ganacsatadayo lakalakahya dadka ajaanibta e oo ganacsadayaasha oo lakalakahya dadka ajaanibta e sidoo kale dadka la boobaya hantadiyo ee soomaaliya ka jiraan iyo weliba qaarsho sheegana antiya gadaal ankanagaden dalsho maadaama iyan jirna nabadgeliyo ka haysadan dalkaasay markasta diliyo boob naniska darow dhugunsadayaal warkii hamiinamanantani keegi warkana weliba siinasoisyaayoano ee maxmanuur maxamed cabdulaahi faransa warkun koolamidantiina hudo kulumaana weliba sinkatabaane sidaasi oo maanaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu